zaydu ilahigii waa damiiro waa huwa maxaad haddaba huwa uga dhigtay ninkan damiirku ku noqonayo ayaa markasta maskaxda kaaga jira oo xaadir ah aqbala wacalayhi alhaybatu walwaqaar wanaxu qowli shaacir waa gabayaaga hadalkiisa oo kale abat ilwisaala makhaafata aruqabaa'i waatadka taxta madaarica aulma dalmaa'i abat inantii yarayd way diiday alwisaala inay ku xidhiidhiso makhaafata aruqabaa ruqabadan iyo raqiibiintan ilaa gaadhkan saaran aawadii ayay kugu iman kari weyday inantii buu yidhi wa atadka way kuu timid taxta madaarici dalmaa habeenka madow diriciisa iyadoo xidhan ayay kuu timid habeenkii madoobaa unbay kuu imanaysaa marka dadkii dee ilaalinaya istidaa malaha kuma arkayaanoo maalintii o dhan kuma haleelaysa buu leeyahy way baqaysaa abat ilwisaal haddaba abat damiirku waa hiya inantii muxuu u magacaabi waayey wuxuu sheeganayaa mar kasta inuu nintan maskaxda ku hayo mar kaste wa yusama hada alcuduul waxaa lagu magacaabaa leexashadaa bilidmaari idmaarka loo leexday fii maqaami alidhaar meesha ismiga daahirkaa loo baahnaa wa yusama waxaa lagu magacaabaa muxuu yidhi halkaa wa yusama hada alcuduul miyuu isku kiin raaciyey uun muuna wa yusamaada gaar u yar faasile muuna dhigin wa yusama haada kan waxaa lagu magacaabaa alcuduulu ee leexashada ah bilidmaar baa lagu magacaabaa damiirayn fii maqaami alidhaar meesha ismiga daahirkaa loo baahnaa eeg meel ismi daahira loo baahnaa meesha ismiga daahirkaa loo baahan yahay way inoo iman doontaa meel ismi daahira loo baahan yahay oo damiirad keentay baa lagu magacaabaa waa khilaafu muqtada daahir weeyaan muqtada daahirku wuxuu ahaa in ismi daahira la keenay ma garan damiir baad keentay athali tanbiiha saddexaad yuudacu waxaa la dhigaa adaahiru daahirka sawaan waxa isku mid ah akaana ahaa calaman aw sifatan aw isma ishaaratine mawdica damiir damiirka meeshiisa liakraadin ujeedooyin kasiiratin badan imika sow maahayn kuwii inooga hadlayay damiirkiiyo halkee la dhigay ayuu ahaa halkii damiirkiiyo halkii ismiga daahirka sow maahayn imikana wuxuu sheegayaa ismigii daahirka oo halkii damiirka la dhigay waana ujeedooyin badan minhaa waxaa ka mid a ilqaau lmahaaba haybada ayaad ku tuuraysaa fii nafsi saamic ninka saamica ah laabtiisa haddaad leedahay ninkan ha kaa boqo halkii damiirad kaga hadli lahayd ismi daahiraad kaga hadli maxaa ka mid a ka qowli alkhaliifa waa madaxweynaha hadalkiisa oo kale ama khaliifka hadalkiisa oo kale maxay uu yidhaah amiiru lmu'miniina ya'muru bikada amiirkii mu'miniinta ayaa saa ku faraya madaxweynihii baa kula hadlaya hadduu madaxweynuhu kuu yimaado uu ku yidhaha madaxweynihii baa kula hadlaya hadda isagii baad hadlaya muuna munaasibku muxuu ahaa inuu ana yidhaha soo maahin isagaa iska hadlaye halkii damiiruu keeni lahaayo ana ana aamuruka bikada wakada halkuu kaa odhan lahaa ayuu ku yidhi amiiru lmu'miniin muxuu amiirulmu'miniin kaa leeyahay amiirnimadani waa sifo laga naxo weeyaan markaad madaxweynenimo aad xusuusato ciidankiiba qalbiga kaaga soo dhacayo haddaad amarkiisa beeniso khatar baad galaysaa waa lagaa baqdiinaya waa ilqaau lmahaaba fii nafsi saamic ninka saamicaa si deg dega laabta loogu tuurayaa haybo inuu ka haybaysto wa tamkiinu lmacnaa iyo macnaha oo la makaminayo fii nafsi lmukhaatab ninka mukhaatabkaa kolku si fiican macnaha hau fahma aad leedahayna halkii damiirka waxaa la keenaa ismi daahira naxw allahu ilaahay rabbi rabbigay weeyaan walaa ushriku birabbi rabbigay uma shariig yeelayo axadan axadna birabbeeda dambe maxaad u xadfi weydey cafwan allahu rabbii walaa ushriku birabbi saw maaha walaa ushriku bihi baa loo baahnaa ma garanaysaa maadaama ismi daahira la sheego damiir in loo celiyo mayna qaacidadu sheegaynin allahu rabbi rabbi baa lasoo sheegay walaa ushriku bihi bay ahay maxaa damiirkaa looga dhigay ismi daahira waxaa la doonayaa ninka mukhaatabkii si fiican inay uga dhaadhacdo rububiyada ilaahay kolkaasaa rabbiga lagugu soo celcelinaya wa minhaa waxaa ka mid ah ataladud macaansi haddaad magaca ismiga daahirkaa macaansanaysid damiirkaba ka daadey waa ka qowli shaacir gabayaaga hadalkiisa saqa allaahu najdan wa salaamuhu calaa najdin wayaa xabadaa najdun cala alqurbi waalbucdi dhulkii najdi loodhan jiray buu ka hadlaya dhulkii qaaliga ahaa saqa allah allaha waraabiyo najdan dhulkii najdi ahaa allaha waraabiyo wasalaamu salaamina calaa najdi najdi dusheeda ha ahaato wayaa xabadaa wanaagsanaa najdu najdi wanaagsanaa cala alqurbi dhowaanshaha iyo walbucdi fogaanshahada haddaad u dhowdiya haddaad ka fog tahayba alla ilahay dhulku wanaagsana haddaba najdi saqallaahu najdan kaa koobaad mooyaane kuwa dambe o dhan in damiir laga dhiga mayn ahayn ka koobaad isaga ismi daahira ku daa waasalaamu calayha inuu yidhaah wayaa xabadaa huwa inuu yidhaah alaa hiya cala alqurbi walbucdi inuu damiir ka dhigay ahayd kuwa dambe muxuu haddaba umaga magacaabay uu ismi daahira u keenay lafdiganuu jecel yahayo waa meeshuu ku dhashay weeyaan meeshuu ku dhashay meeshaad ku dhalatay wax kasta inay kaaga macan tahay moogtahay kolkaa magacaanuba ka helayaaba in magacan marka marba marka ka dambaysa loogu celiyo ayuu kasii helayaa naqil fu'aadaka xaytu shayta min alhawa ma lxubu ila lilxabiibi alawali kam manzilin fi lardi ya'lifuhu alfata waxaniinuhu abada liawali manzilin halkaad ku dhalataa kugu macaan
ومنها waxa kamid الاستعداد hadaad naxariis doonaysidna ismi daahiraad keenaysa waxaad odhanaysaa ilahay markaad baryaysid fi sujuud allahuma cabduka yasaluka yasaluka almaghfira allahuma allah ayow cabduka addoonkaagii ayaa yasaluka ku su'aalanaya almaghfirata dembi dhaaf allahuma cabduka cabdukadu waa ayo waa kan hadlaya adigaba weeyaan markaad hadlaysid maxaa loo baahnaa inaad tidhaahdid allahuma ana as'aluka ilaahu anigu waxaan ku su'aalanayaa soo ma ahayn ana as'aluka waxaan ku su'aalanaya maxaa tidhi aanad intaad ka leexataad cabdi u leexato addoonnimadu naxariis miyay keenaynin markastood magac addoona xusuusto naxid mayna naxid mayna keenaynin ilaahu way naxariisa weeyaan allahuma allah yow cabduka kii ku caabudayey ayaa yasaluka almaghfira waa inax isticdaaf ii naxariisa weeyaan ay ana as'alu ويسمى هذا العدول عدول كم حلقوا لقوا مقعابا بالإظهار با لقوا مقعابا ظاهر في مقام الإضمار ماشي ضميرك لا ظاهري وخلاف مقتضى ظاهرة ما تقرنيسا ويا اسم ظاهر اسم ضميرين ماشي لك يناهد مناسبك إن شاء الله هلك هنو قد شكو بالله توفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم المبحث الخامس في تعريف المسند إليه بالعلمية مبحث كخامس كأه ومسند إليه قول معرفين أيه laguna macrifaynayo iyo in calam laga dhigo yu'taa waa lala imanayaa bilmusnadi ilayhi waa lala imanayaa calaman isagoo calama ayaa lala imanayaa liixdaari macnaah xaadirin macnihiisa lasoo xaadirinayo ayaana loola imanayaa fii dihni saamic lagu soo xaadirinayo ninka saamica a dihnigiisa ayaa lagu soo xaadirinayaa يؤتى بالمسند إليه علما لإحضار معناه في ذهن في ذهن سامع باسمه الخاص يؤتى ولا لإمنيا بالمسند إليه بلا لإمنيا علما إسقو علما أيا لإمنيا لإحضار معناه معنه سحاضرنتي سأيانا لولا إمنيا بكليه في ذهن سامع لقو سو حاضريو لنك سامع ذهنجي سامع لابتس لقو سو حاضريو bismihi ismigiisii baana loogu soo xaadirinayaa alkhaasi ee isaga u gaarka ahaa liyamtaaza inuu ka soocnaado camaa caddaah waxa ka soo hadhay oo dhan inuu ka soocnaado waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyti waismaaciil ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala musnadun ilayhiga maxaa calam looga dhigaa waa su-aasha koobaade waxaa calam looga dhigaa in lasoo xaadiriyo marka koobaad macnihiisan iyo daatadan uu magaca u yahay oo magacii iyo waxyabagii khaaska khawaastiisa ahayd wadataa ujeeddada koobaad waa noocaa aayaddan qur'aanka abaleeg hadda waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti waismaaciil ibraahim markaad maqashid uma baahnaanaysid macrifo kale oo intaa ka dambaysa saa markuu maskaxdaada ugu soo dhaco waxaad dareemaysaa xataa tashakuskii isaga u gaarka ahaa uu aadamaha kale kaga duwanaabaad garanaysaa iminka ma og tahay intan meesha wada fadhida bal sii eeg hadda raggaa meesha wada fadhiya nin ninka kale u egi ma jiro nin ninka kale u egi ma jiro raggaa meesha wada fadhiya nin kastaaba ninkan kale wax lagaga garto oo isaga calaamadu gaara ayuu leeyahay haddaad meel kasta haddaad madaxiisa eegto haddaad wejigiisa eegto aadamuhu iyagoon kala fogfogeyn ayuu haddana ilaahay subxaanahu watacaala kala bedelayo nin aad odhanayso ninkan kalean ka garan la'ahi ma jiro nin kastaba wax yarooda ku garanaysaa jira haddaba magaca calamka ah daatada iyo waxa loo bixiyaa waxa uu dadka kale kaga soocan yahay iminka bal anigay soo eega daata anahay waad arkaysin daatada idiin muuqata anahay haddana raggaa kale ee hor fadhiya mid kasta waxun baan kaga duwanahay mid kaloona la kala garan layahay miyuu jiraa oo laleeyahay maxamed iyo maxamed waa ma jiro magaca calamkaihi waa daatada iyo ciddii uu magaca ciddii ay kaga khawaastii ay kaga duwanayd waxyowga kale saasuu u leeyahay bismihi alkhaas liyamtaaza camaa cadaah waa inuu ka soocnaado wixii kale oo dhan waa ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kale subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyt waid markii maxamedow u sheeg ummadda yarfacu uu rafcinayey ama kor uu u qaadayey ibraahiimu ibraahim uu kor u qaadayey alqawaacida qawaaciddii iyo aas-aaskii oo min albeyti beytka katir- ka tirsanaa wa ismaaciilu ismaaciilna uu saray u qaadayey ismaaciil iyo waxaad dareemaysaa iyo ibraahim labaduba waa magac calam ah oo calamnimo ayaa laynoogu macrifeeyey labadoodaba calamnima laynoogu macrifeeyey ood garanaysaa waqad yuqsadu bihi waxaa looga jeedi karaa maca haadaa kan miciisa waxaa looga jeedayaa akhraadun ujeedooyin ukhraa kale oo tunaasibu lmaqaama maqaamka munaasib u ah waxaa laga yaabaa in calamka lagu dhawaaqo oo calamnimo loogu dhawaaqo ujeedooyin kale kiyo laga wato waa kelmadxi ammaanba fil alqaabi alqaabta laqabka oo kale haddii magacaagu yahay magac ummadda sharaf u ah ama ammaan u ah dee mar kasta magacaaga ala lagu bixinaya kiyo ammaan yar looga jeedo in lagu ammaanaa la doonaya kalmadxi fi lalqaab waa madxi waa alqaabtii oo kale laqabka waxaa loo yaqaanaa waxa ammaanta ku tusiya allatii taasoo tushciru bidalika ammaanta ku ku tusinaysa naxwu jaaa nasrun haddaa nin nasri loo bixiyo nasrigu dee waa gargaar ammaan buu ku tusinaya waa kii wax u gargaarayey kolka jaaa nasrun magaca waa la magacaabaya calamkaa laguu bixinaya kioo looga jeedo ammaan adiga lagu ammaanayo wa xadara salaaxuddiin diinta kii wanaajiyey ee diinta wax u qabtay alla ilaahi ninkii baa yimid salaaxuddiin waa laqab ammaan buuna ku tusinaya haddii sayfuddiin ad aragto ama salaaxuddiin ad aragto ama lisaanulumma ad aragto waa magacyo laqab ah weeyaan oo ku tusinaya maxaanku idhaha ammaan wadami cayna waa loola yimaadaa buu ku leeyahay walihaanati ihaanana waa loola yimaadaa naxu jaaa sakrun sallixii baa yimid ama dhagaxii baa yimid waa caye ma arkaysaa haddii nin sakri la yidhaahdo markaad magacan sakriya magacaabaysid ead calamkan ku magacaabaysid ujeeddada aad ka leedahay waa inaad ninkaa cayar u hoosaasiso wa dahaba ta'abada sharan ta'abada sharan ninkii la odhan jirayna wuu dhaqaaqay buu ku leeyahay wuu tegey dahab dahaba ta'abada sharan ta'abada sharan waa nin laqabkani cay ayuu ku tusinayaa kolkaad caayaysid baa haddaba ta'abada sharan ad magacaabanaysaa dahaba ta'abada sharan taabadda sharan waxa loogu bixiyey waa jumla jumla ficliya weeyaan ninkan taabadda sharan waa nimankii sacaaliigtii baan filayaa inuu ka tirsanaa nimankiibuu ku jiray taabadda sharan yowmun min alayaam raggu way uwaadhsi tegi jireen markay soo uwaadhsadaan waxa ay soo qabtaan habraha iyo dumarka guryaha jooga ayay u keeni jireen oo hilib iyo maraq ka samayn jiray taabadda sharan maalin buu islaan da-a oo hooyo u ah ayuu ka baxay intuu seeftiisii qaatay wuxuu qaaday bahal kaloo raggu hadday qaataan madhni ayna soo celin jirin haddii lagu yidhaha idhiib koobkanan kuugu soo shubo shaahe kiyo madhan maa lagu keenaya ninkuu ka xishoonaya xataa hadduu shaahiisii waayo kuwii buu meelaha makhaayadda kaga soo shubaya uu ka xishoonaya koob madhan inuu ku ku soo celiyo weel waxaa jiray kolkuu ninku la baxo isagoo madhan ayna dhacaynin inuu soo celiya weelkiina wuu isku raray weelkan wuxuu ugu talagalay maxay weelkan wuxuu ku soo ridayaa hilibka kala duduwan islaantan iyo habartan dhashay buuna usoo qaadaya waxa dhacay weelkii hoosta kilkilada ayuu sii gashaday markuu kilkilada sii gashaday uu baxay meelaha buuraha markuu u baxay unbuu dhagaxyada waaweyn intuu rogo unbuu abeesad iyo maska raadsadaayo isagoo nool maxaynu ka garanaynaa maska isagoo nool unbuu qabtaa weelkaa unbuu ku ridaayuu ku dabooshaa waa mas iyo abeeso weeyaan isagoo nool unbuu qabtaayo weelkaa unbuu kusoo dabooshaa weelkiioo buuxa uu iska soo daboolay oo abeesa halka ay ka marayso ayuu reerka xaggaa ka soo galay kilkiladu ku sitaa islaantii hooyadii habartii buu dhiib buu yidhi ho meel dhiga buu yidhi weelkaa way ka qaadatay oo waxay isleedahay hilib kala duduwan baa ku jira daboolka ka qaado waa lagu soo booday way sigatay markaasay iska celisay iyadoo qayliyaysay ka soo baxday dumarkii arkayey ee jaarka ahaa ayaa istidhi dee maraq yar iyo hilib yar adu doonatiino markaasay tidhi ha muxuu inankaagii waday baa la yidhi heblaaye waa kii umuurta kuu keene kolkaasay tidhi laa adri taabada sharan ma garanayo shar buu halkan ku siteye wuxuu ahaa shar ayuu halkan ku siteye wuxuu ahaa ma garanayo bay tidhi waa riwaayad ku soo aroortay riwaayooyinka ninkan taabada sharan loogu bixiyey riwaayo kalena way jirtaa oo maalin uu seef qaatay ayay riwaayada kalena tilmaantaa taabada sharan waa ceeb haddaba tafaa'ul baa ka mid a waa ka afraa ka saddexaade naxu jaaa suruurun haddii nin suruur la yidhaahdo suruur dee jaaa suruurun waa tafaa'ul inay farxadi kuu timaadaad rajaynaysaa jaaa suruurun kolkuu kuu yimaado magacaasaad iskaga bixinaysaa jaaa suruurun ma garanaysaa sulxuulxudaybiya markay nebiyullaahi moxamed iyo calayhi salaatu wasalaam nimankii reer makaadku ay isku mari waayeen sulxuulxudaybiya yaa ku soo baxay ninkii ku soo baxay ma garanaysaa ya ma xusantii ninkii ku soo baxay sulsuhayl ma ahayn sahal buu ahaa mise suhayl buu ahaa aduu maaddadaa sahal baan filayaa inuu ahaa nebigu kolkuu saa u arkay ba uu yidhi waa sahal oo amirkiinii wuu sahlanaaday sahal waa sahal oo amirkiinii wuu sahlanaaday sidii unbuu ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala sidii unbu haddaba suruur nin suruur la yidhaha kolkuu kuga soo baxo haadaa suruurun baad odhanaysaa waa suruur waxaad rajaynaysaa warkaa farxiyana inuu kuu sido tafaa'ul weeyaan war farxad leh ayaad filanaysaa inuu kuu sido suruurun wa tashaa'um tashaa'umku waa baasaysi waa balaayo kolkaad baqaysid ayaad magacan oo kala bixinaysaa xarbun fi lbeled allah ninkii xarbi la odhan jiray baa waddanka soo galay baad odhanaysaa ujeeddadaadu waa maxay xarbun fi lbeled kolkaad leedahay nin baa xarbi la yidhah laakiin waxaad ka baqaysaa inuu dhulka fitna ay ka abuuranto iyo dagaal inuu ka aloosmo ayaad ka baqaysaa waa tashaa'um weeyaan kol hadduu ninkaasiba yimid balaaya meesha ka dhici baad leedahay xarbun fi lbeled xarbi baa meesha ka dhacaysa wa tabaruka kalana tabarug weeyaan naxwu allahu akramanii ilaahay baa i sharfiyey fii jawaabi hal akramaka allah nin baa ku yidhi war ilaahay ba ku sharfiyey kolkaasaad odhanaysaa allahu akramanii ilaahay baa laydahay i sharfiyey wa taladud waa macaansi calamka waxaa loo magacaabaa macaansi oo magacaaga loogu maca- magacaabaya inta badan dee raggaa inta badan dumarka ka heli jiray ee raggaasaa isticmaala wa ka qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa muxuu yidhi بالله يا الذبيات القاع قولنا لنا ليلى يمين كنا أم ليلى من البشر بالله إلهي بان كداريه يا ذبيات القاع بن- بنكا وين ذبياتك يا دي بهاشا جوجتاي ديروينكا جوجتاي قلنا لنا بل هدانا لا هضلا بل ii jawaaba buu yidhi ilaahay baan idinku dhaariyey deeradii buu la hadlaya deeroy bal ila hadal buu leeyahay ilaahay baan idinku dhaariyey muxuu weydiiyey laylaaya inantan laylo la yidhahdaan jecelahay buu yidhi min minkuna ma idinka idinka tirsan tahay oo deerooyinkay ka mid tahay am layla min albashar mise leyli basharkay ku jirtaa horta bal iiga jawaaba buu yidhi oo inta badan waxay og yihiin dumarka oo kale ayay deera ka dhigaan deeray ka dhigaanoo deeray ku tashbiihiyaan iyagoo welibana jeclaysanaya tashbiiha noocaas oo kale ah haddaba ninkani wuxuu yidhi laylaaya minkuna am layla min albashari laylaayada hore daayo laylada dambe ee am layla min albashar ah sow damiir inuu ka dhiga maahayn muxuu calamkan u keenay uu calam ugu macrifeeyey waa taladud oo magacanuba ka helayaa magacan ayuu ka helaya mar alle markii laylo la yidhaahba magacaa markuu maqlaba wuu yar farxayaa magacuu ka helaya waa ninkii gabayaaga kale waa kii odhan jiray gabayaaga kale wuxuu odhan jiray gabayaaga waxaan xusuustaa falyalumnilu wama odhan jiray ajidu lmalaamata fii hawaaki ladiidatan gabayaagii odhan jiray ajidu lmalaamata fii hawaaki ladiidatan mar alla marka laygu kaa canaanto ee la yidhaha maynantii baad jeclaatay ee laygu kaa canaantaba canaantaa iyo cayadaa jacaylba ii tahay buu leeyahay waaban ka helaa buu leeyahay canaanta laygu kaa canaanto macaan baan ka helayaa buu leeyahay sababta maad garanaysaa buu leeyahay marka lay canaananayo ee aniga lay caayaya inantii laleeyahay unbaa la ii kaa magacaabayaayo magacaagaa yar unbaan ku farxayaa buu yidhi hale falyalumni luwamu nin kastoo ay canaananaya hay canaantay laakiin magacaagun hay sheega buu yidhi aniga farxad intaa magacaagaa la sheegayuunbaa igu filanay kolkaa magaca taladud baa jira nimankan gabayaagii ay adeegsadaan ama udabadu ta- taladud wax la yidhaha bay jira ay isticmaalaan waa macaansi magaca ay macaansanayaan bilaahi ilaahay baan idinku dhaariyey yaa dabayaati alqaac bankaa deerooyinkii joogayeeye qulna lanaa bal hadda nala hadla laylaaya layladaydii minkuna ma idinka ayay idinka tirsan tahay am leyla min albashar mise leyli basharkay ku jirtaa buu ku yidhi walkinaaya ka toddobaad ee magaca calamkaa loo magacaabaa waa kinaayo weeyaan can macnan baa laga kinaayoonayaa macnaha oo yasluxu u suubanaya yasluxu alcilmu cilmigu uu u suubanayo yasluxu alcalam baan doonaya can macnan baa laga kinaayoonayaa oo yasluxu alcalamu calamku uu u suubado lidalika almacnaa macnaha bixasabi macnaa xagga macnihiisii markaynu eegno alasliyi asliga ahaa qabla alcalamiya wuxuu ku leeyahay magacan calamkeehi haddii macno kinaayad ah uu u suubado aslul wadcigiisii hore kolkaynu eegno calamnimada ayaad bixinaysaa adigoo kaga kinaayoonaya macnihii asalka ahaa waa maxay tusaale ahaan naxwu abulahabin facala kada wa kada abulahab ayaa waxaa sameeyey maxaad huwa u odhan weyday huwa facala kada wa kada maxaad u odhan weydood abulahab u tidhi sababtaad abulahab u tidhi magacan calamka ee iminka ninka loo bixiyey aslu wadcigiisii hore kolkaynu eegno wuxuu ahaa naarta ololkeega lahabku waa ololkii naarta kolkaa abulahab idaafaduna musaaxabay keentaa kii naargalihii ama jahanamigii ayaa waxaan sameeyey kolkaad abulahab leedahay waxaad kaga kinaayoonaysaa jahanamo jahanamaad kaga kinaayoonaysaa jahaname lageegiiba waxaan sameeyey bay ka dhigan tahay magacaa kolkaa keensanaya abulahab ah abulahab iyagu waxay ugu bixiyeen ninkii ma garanaysa abulahab la odhan jiray qurux iyo caddaan iyo olol ayay abulahab u yidhaahdeen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubuu ku riday ninkaa cuquubada uu ku ridayna waxay noqotay wixii ay doonayeen waxaan ahayn waxaynu dareemi karaynaa maxaanku idhaahdaa markay abulahab yidhaahdeen ilaahay kaaunbu aakharana magac uga dhigay ilaahay aayad qur'aanu ku soo dejiyey oo odhanaysa sayaslaa naaran daata lahabin waa lahabkii ay u bixiyeen weeyaan lahabkii ay horey ugu bixiyeen buu noqonaya walkinaayatu kinaayo weeyaan can macnan macna laga kinaayoonayo macnaha oo yasluxu uu suubanayo alcalamu calamku u suubanayo lidaalika ka almacnaa ee macnaha ah bixasabi macnaahu macnihiisii hore macnihiisa markaynu eegno alasliyi asliga ah qabla alcalamiyati calamiyada ka hor naxw abulahabin jahaname lageegi facala kadaa waxaa iyo waxaasuu sameeyey kinaayatun waxaad kaga kinaayoonaysaa can kownihi ahaantiisa jahanamiyan mid jahaname lageynayo uu yahay lianna lahaba lahabka alxaqiiqiya xaqiiqigiihi huwa lahabu jahanama jahaname ololkeega weeyaan fayasixu waxaa munaasiba an yulaaxada fiihi in la eego daalika arrinkaa kaasaa la yar milicsanaya markaad abulahab leedahay abulahab kaasaad milicsanaysaa nucmaan oo kalena waa saas oo kale nucmaan asalkiisii hore muxuu ahaa dhiigga buu ahaa dhiigga dhiiguna waa casaanka xinjiro oo kale ninkaad casaanka doonaysa inaad ku tilmaanto haadaa nucmaanu baad olanaysa waa nin dhiig oo kale ah xinjir oo kale ah kolkaa magacii baad iska dhaafto asalkiisii hore ayay dib ugu noqotay almabxas mabxaska asaadis ee lixaad fii tacriifi almusnadi ilayhi musnadun ilayhiga la macrifaynayo ayuu ku sugan yahay bilishaarati ishaarana lagu macrifaynayo musnadun ilayhiga maxaa ismu ishaare loogu macrifeeya yu'taa waa lala yimaadaa bilmusnadi ilayhi baa lala yimaadaa isma ishaaratin isagoo ismu ishaare ah idaa tacayana markuu u cayinmo dariiqan waddo kolkuu u cayinmo liixdaari lmushaari ilayhi mushaari ilayhiga kusoo xaadirintiisa fii dihni saamic ninka saamica alaabtiisa loogu soo xaadirinayo ninkan aad ka warramayso ninkan aad u warramayso haddaad kan aad farta ugu fiiqayso macrifo wax kalood ku macrifayso aad weydo oona ismushaare ahayn ka warran ninkan magiciisa ma taqaanid haddaad magiciisa sheegi lahayd haddaad sile ku macrifayn lahayd siladiisana ma taqaanid haddaad damiir ku macrifayn lahayd marjicuu taqadumay ma jiro haddaad alge wax alla waxaad ku macrifayso ayaad weyday oon is oon ahayn ismi ismushaare aan ahayn kolkaa maxaad samaynaysaa dee haadaa unbaad odhanaysaa inaad macrifa wax ka wax macaariftii kale ayaadan deli garanaynba magiciisii baadan garanayn idaafadiisii baadan haynin wax alla waxaad ka haysaan jirin bian yakuuna waa inuu ahaadaba tusaale ahaan xaadira nin xaadir ah maxsuusan oo haddana la dareemayo waa kolkaa ismishaaraha waa ruux kula jooga ood laakiin arkaysid shardi waxaad arkaysid waa inu waxaan la arkayn ismishaare laguma lagama dhige walaa yacrifu almutakalim mutakalimkuna ma garanayo iyo wasaamicu saamicuba ismahu magiciisii alkhaasa ee dhammayska tirnaa walaa mucayinan aakhara mid kaloo macrifeeyana oo mucayinoo cayinana ma- lama garanayo waa ka qawlika adigoo yidhaahda atabiicu lii haadaa arrinka kan maiga iibin suuqii wax lagu kala iibsanayey baa tagtay kolkaas suuqan wax lagu kala iibsanayo khudaar baad ugu tagtay aadaad u jeclaysato muuqaalkeega laakiin magaceega ma garanaysid halla wax magaceegu khudaartaa yahay ma garanaysid dee bahashan iga iibi inaad inaad tan tidaa tan iga iibi mooyaane magac alla magacaad sheegta maad garanaysaa ismu ishaaraha kolkaa laazima atabiicu miyaad iga iibin lii aniga haadaa kan ar aniga miiga iibinaysaa kan mushiiran waxaad ishaaraysaa ilaa shay-in baad ishaaraysaa laa tacrifu lahu adan u garanaynin isman wax magaca walaa wasfan sifo kalood ku tilmaantana ma garanaysid markaasaad haada ismu ishaaraad ka dhigaysaa amaa idaa lam yatacayan hadduuna u caynoobin dariiqan waddo hadduuna u caynoobin lidaalika kaas haddii ismu ishaarahaasi uuna dariiq ahaan u caynoobin oo haddana ismu ishaare laga dhigo kiioo magiciisa aad garanayso haddaad ismu ishaare ka dhigto iminka dayib baan garanaya haddaan idhaha war kanow kitaabka iisoo dhiib dayibow kitaabka iisoo dhiib baan kagala maree ma arkaysaa kanowdaan idhi yasid baa ku jirta kolkaa yasid waxa aad yasaysid baad kanow odhan adoo ujeedooyin badan baa laga leeyahay amaa idaa lam yatacayan hadduuna caynoobin dariiqan dariiq hadduuna u caynoobin lidaalika kaas fa yakuunu liakraadin buu u ahaanaya ukhraa oo kale minhaa waxaa ka mid a akraadda bayaanu xaalihi xaalkiisaad bayaaminaysaa fi lqurbi xagga dhowaanshaha markaad doonaysid shaygu inuu kuu dhow yahay ama inuu kaa fog yahay ama inuu dhexda ku jiro waa saddexdaa tusaale isku xige eh ismishaaraad ka magacaabaysaa tusaale ahaan nin baa doonayey inuu nin gaadho ay israacayeen wuxuu aada u jecel yahay ninkii safarkiina uu ka hor baxay safarkaa in loo sheego inay hadday dhow yihiin way ku dhow yihiin la yidhaah hadday dhexda marayaan meel dhexay marayaan haddii tusaale ahaan oo kale meel fog kolkaa kolba meel baa la doonayaa ma garanaysaa hadday qariibin yihiin de ismishaare qariiba haadaba hawlayba haadaa baad odhanaysaa aya ismishaare qariiba haddii uu baciid hadduu mutawasid yahayna daaka baad odhanaysaa warkaa doonaysay daaka halkaa dhexdu maraya hadduu baciid yahayna daalika arrinkii ma gaadhaysid baad odhanaysaa aad buu kaaga fogaaday kolka qarad baa ku tacalluqayo de dadkani safar bay isla galayaan kolkaa in martabadii la caddeeyaa loo baahan yahay waa bayaanu xaalihi xaalkiisaoo la bayaamiyo fi lqurbi xagga dhowaanshaha naxwu haadihi tani bidaacatuna alaabtayadii weeyaan waa ilmo nabiyullahi sidaad garanaysa yacquub haadihi bidaacatuna waaba tan alaabtayadiiba k ay leeyihin aabbood bay doonayaan inay ka dhaadhiciyaan ma garanaysaa haadihi bidaacatuna waa tan bay leeyihin waa bayaanu xaalihi fi tawasut kolka la doonaya inuu dhexdhexaadkana xaalkiisii dhexdhexaadkaa in la bayaamiyo waa la soo adeegsanayaayo naxw daaka waali daaka waali waladii kaa weeyaan ilmahaygii daaka kaa weeyaan waladii ilmahaygii igamana fogo imana dhowo daaka waladii oo kaa ilmahaygii baad odhanaysaa kolkaa bayaanu xaalihi fi tawasud weeyaan dan baa kaaga xidhan qariibka kaafkaa laga ilaaliyaa oo waxaa la yidhaha haadihi un ama haada un kaaf baa laga ilaaliyaa qariibka mutawasidka kaan kuuna dhoweyn kaana fogeynna kaaf baa la geliyaayo waxaa la yidhaha daaka baa la yidhaha daaka waa ku kaafkaasi wuxuu tilmaamaya inuun kuuna dhoweyn kaana fogeyn waa madhab ljumhuur maxamed ibnu maalik wuxuu qabaa daakadu inuu baciidka ku jiro kaafku inuu baciidka tilmaamo qabaa maxamed ibnu maalik rag badanina qowlkiisaas ay nusreeyeen oo muxaqiqiinta way intisaabtaa bayaanu xaalihi ka saddexaad waa xaalkiisoo la bayaaniyo fi lbucdi xagga fogaanshaha naxw daalika yowmu lwaciid daalika kaa aad ka u fogeyday yowmu lwaciid waa maalinkii haddaa laydiin idinka laydiin hanjabiyey waciidka ee goodiga laydinku sheegayey waxaan dareemi karaynaa daalika alyowmu alwaciid ilaahay kolkuu leeyahay subxaanahu wa tacaala daalikadaasi waa baciid weeyaan baciidka waxaa tilmaama kaafka iyo laamka oo la israaciyo weeyaan kaaf iyo laam baa la israaciya haddii daa-una tidhaa waa qariib ama haadaun haddaad tidhaa waa qariib haddaad daaka tidhaahdana waa mutawasit haddaad daalika tidhaa waa waxa aadka kaaga fog weeyaan ka labaad waa tacdiimu darajatihi derajadiisa ayaad weyneyneysaa bilqurbi dhowaanshaha ayaad ku weyneyneysaa ismu ishaaraha qariibka ah waxaa laga yaabaa inaadan martabadiisaba u qasadsanayne inaad inaad qiimogal ka dhigayso ood aad u qiimaynayso od agtaada qaali inuu ka yahay caddaynaysid baa laga yaabaa ina haada alqur'aana qur'aankani yahdi ummadda waa hanuuninayaa lilatii tii buuna ku hanuuninayaa hiya iyadu aqwamu toosnida badnayd ina haada ismu ishaarahan qariibkii muxuu tilmaamaya inuu qur'aanku qaali yahay ayuu tilmaamaya oo soo u tilmaamaya shayga qaaliga ah layskama fogeeye mataqaanaa shayga qaaliga ah ee agtaada qiimaha ku leh layskama fogeeyo ina haada kan agtayda yaalle nin kastoo caqli le hiba una iska fogeynaynin waa qiimogelkiisa bal adigu soomaalidu aad ba u taqaanaa noocan oo kale bal adigu soomaalida eego haddaad aragtid nin caqli leh ama cilmi leh ama ilaahay maskax u dhaliyey feer kastiba wuxuu ka odhanayaa un ama annaga abti u hayn ama anagu annagaa cilmigan soo barnay ama annagaa noocan ahaa ee kheerna iskama fogeeye la soco hadda reerka ugu fogi waa ka kule abtaan u ahayn annagaa dhale ama aabihii baan dhallay ka odhanayaan kolka waxa qiimogalka ah layskama fogeeye markasta waa laisku soo dhoweeyaa ilaahayna taasuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ina haada alqur'aana qur'aankani yahdii wuxuu hanuuniyaa lilatii tiibuu ku hanuuniyaa hiya aqwam iyadu toosnida badnayd haada wuxuu ilaahay qariib uga dhigay waa tacdiim tacdiimu darajatii bilqurbi dhowaanshahana qiimogal lagaga dhigaya wa tacdiimu darajatihi bilbucdi kaas waxaa kaloo ka mid a bucdiga in dee lagu tacdiiminayaana way dhici kartaa oo shayga la soo dhoweeyey dhoweyntu waxay ahayd qiimogal ma arkaysaa fogeyntuna iyaduna waa cagsi oo qiimogal bay noqonaysaa fogeyntu dalika alkitaab laa rayba fiihi dalika kaas alkitaabu ee kitaabkaa laa rayba fiihi shaki kuma jiro ilaahay muxuu u fogeeyey kitaabka qur'aanka inagoo qacmihiina ku hayna kitaabka qur'aankaasoo qacinta kuma wadahaysiin muxuu ilaahay ufogeeyu dalika kaas u yidhi waxaa la leeyahay kitaabka derajadiisa ayaa ilaa xad sarraysa weeyaan kolka kitaabka qur'aankii kaama fogo gacantaad ku haysaaye derajadiisii fogeyd ayaa la tilmaamaya kaa derajadiisu heerka sare ay tahay cid la tartami kartaaba ayna jirin waa kitaabka qur'aanka daalika kaa aadka u fogay derajadiisu fog tahay alkitaabu isagunba horta kitaaba waxa ka soo hadhaya oo dhanba kitaab ma aha laa rayba fiihi wax shakiihina kuma jiro waxa ka soo hadhoo kale kitaab maaha kolkaynu leenahay waa xasri dalika alkitaab xasrigana balaaq alwaadixaad kusoo baratay waa idaafiga qaybtii la odhan jiray wataxqiiru bilqurbi waxaa laga yaabaa dhowaanshuhu sow derajo ma ahayn inay cayn noqotaana way dhici kartaa dhurwaaga maxaa lagu nacay bay soomaalidu tidhaahdaa aragga badan sow ma aha dhurwaaga iyo libaaxa shaygu kolkuu agtaada qaal kolkuu agtaada ka fogaado waa iska jeclaanaysaa wax kastoo kaa fogaaday xataa ninkaad colka ahayd inada isasalaami jirin hadduu kaa dhudurku kaa fogaado markaad isku timaadiin waa laga yaabaa inaad isasalaamtiin laakiin hadday ishiinu isku badato waad isnacaysiin waad garanaysaa inayn beyt soo maraynay saatlubu bucda daari cankum litaqrubuu wataskubu caynaaya dumuuca litajmuda baad garanaysiin haddaba dhowaanshaha waa la ysku nacaa waxa kuu dhow waxaa laga yaabaa inaad uga jeedid maxay cay inaad uga jeedid waxa in hal haada ilaa basharun milukum intay nebiga u yimaadeen ayay yidhaahdeen hal haada war kani bay yidhahdeen kani bal haddala soco kani haddii lagu yidhaha macay dhaaftaa jirta mayna taxqiir ahayn kani baa lagu yidhi waa lagu yasayaa ee la soco armakan adii tilmaamaysa haddii lagu yidhaha ka warran kan waa qariibe ma arkaysaa marna kan liitay agta ee derajadiisu liidata ayaad ii tilmaamaysaa weeyaan kaniba haddii lagu yidhaha waa nooca haddaba ina hal haada kani miyuu ahaaday ilaa basharun bashar mitlukum idinkoo kalea mooyaane waxaynu tilmaannay inay dhowidu kol derajo keensato oo ina haada alqur'aan baynu nidhi kan qaaligae cid kastiba ay soo dhowaysanayso kolle waxaynu nidhi dhowidu taxqiir bay keensataa ma kan baynu nidhi la yasayo maxaan ku kala garanaynaa haddaba qariibkani inuu yahay kii yasida iyo inuu yahay kii dee sharfinta maxaynu ku kala garannaa kolba siyaaqa kalaamka uu u dhacayo ayaad ku fahmaysaa siyaaqaa ku hagaya nin balaaqale kolkaa tahay siyaaqaa ku fahmaya adigu waa taqaanaayo soomaalideennani aad bay u taqaanaa ina hebel ma taqaanaa ina hebel marna yasid bay noqotaa marna ammaan bay noqotaa la soco hadda ina hebel kolkaad leedahay ninka magiciisii baad ka tagtay ina hebel baad tidhi markaad haddaba ina hebel leedahay mar waad yasaysaa oo waxaa laga yaabaa inaad leedahay magacaaguba wax la barta maaha inaga dhaaf aabbaha baan ku dhaamo magacii aabbaha baan kugu yeedhaya kolkaad ina hebel leedahay waad yasaysaa yaa ma arkaysaa marna waxaa laga yaabaa inaad ninkan qiimogal ka dhigayso oo ninkani nin la yaqaano maaha waa inan yaroo ciyaala laakiin aabihii baa ganacsade weyn oo la yaqaano oo magaalada magac ku leh ah markaad tidhaa kani waa ina hebel mayaad yasaysaa mise dee qiimaad ha- hala ixtiraamaad leedahe ina hebelshu kolkaa ina hebel yasidna way gashaa tacdiim iyo sharfinna way gashaa laakiin maxaa ku kala hagaya kolba midkay tahay siyaaqaa ku hagaya kolba hadalka qaabka loo leeyahay iyo cidda uu ku socdo ayaa ku hagayo kolba ciddaasaad adigu ku wax qaadan doontaa aw itaxqiiri bilbucdi fogaanshihuna taxqiir way noqotaa fogaanshihu waxa xun so soomaalidu soo ma yidhahdin maxay xaar maxay yidhahdin qori dheer baa la iskaga durkiyaa soo mayna odhan jirin kolka waxa weeyaan qurunka waa la iska fogeeyaa ee lama soo dhawaysto waxaa laga yaabaa waxa liita ee xaqiirka ah in la iska fogeeyo oo ismishaara aad u isticmaashid maxaa ka mid a fadalika aladii yaducu lyatiim fadalika kaa aadka u liita ma arkaysaa ayn cidina soo dhawaynaynin alladii ka weeyaan yaducu lyatiim agoonka ka u hanjaba weeyaan ee gulguulaya weeyaan kaa waxaa laga yaabaa inuu taxqiir noqdo maqaamkaana ku hagaya wa idhaaru listiqraab waxaa laga yaabaa istiqraab inaad muujinaysid wax lala yaabo arrin lala yaabo oon meeshaba gel la egayn inaad dadka u muujinaysaana way dhici kartaa istiqraab weeyaan arrin lala yaabo ayaad muujinaysaa waa ka qowli shaacir nin gabayaa ayaa gabaygan tiriyey muxuu yidhi كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك اللوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا وحكوليه كم عاقل عاقل الله عاقل عاقله بدنا عاقل عاقله نينينا سومتي لهدي هذا الكسوك ملدي علينا ينقو نينينا كل كان عدا مانينو caaqilin caaqilin takraarkanid madaxii buu keensanaya kam caaqilin caaqil caaqilihi badanaa buu ku leeyahay oo acyat ay xidhantay ama ay daashay madaahibuhu waddooyinkii uu risqiga u doonanayay albaab kastaba waa ka xidhmay nin caqli badan caqli badani badanaa buu ku leeyahay oo waddo alla waddo uu ka soo shaqaysto koob shaaha ma xasilin karayo haddana koob shaaha ma helayo buu ku yidhi caaqilkan maad arkaysaa waxaa looga jeedaa caalim waxa daliilu ah caqligan iminka cilmi in looga jeedo horta waa la mutalaazimay weeyaan nin caqli leh haddaad aragto cilmina uu leeyahay nin cilmi leh haddaad aragto caqli buu leeyahay waxay yidhahdeen dakaha waa isku khilaafaan culimadu kolkay fasirayaanoo maa huwa daka bay yidhahdeen qole waxay dhahdeen waa caqliga qolena waxay dhahdeen waa cilmiga fahamka fahmada weeyaan bay yidhahdeen qolana qolana waa caqliga waxa adigu jamcu waxa weeye ma kala fogo haddaad aragto nin fahan leh iyo cilmi leh lazman caqlina uu leeyahay nacaska ha ku caqliba u mari maba fahmaye wuxuu ku fahmi lahaa baa ka horrey caqligii wax ku fahmayey soo caqliga kuma fahmaynin iska dhaaf waxaa jira haddaba caaqilkan iminka cilmi baa looga jeeda waxaynu ku garanaynaa in cilmi looga jeedo caalim caalime inuu u jeedo beytka shadrigiisa dambe muxuu yidhi jaahilin jahliga kolkaa waxaa kasoo hor jeeda ma caqliga mise waa cilmiga jahliga maxaa kasoo hor jeeda cilmigaa kasoo hor jeeda caqliga waalidaa kasoo hor jeede junuunkaa kasoo hor jeede kolkaa hadduu caaqilin caaqili yidhi wa majnuunin majnuunin inuu yidhaha bay ahaan lahayd xagga dambana kolkuu jaahilin jaahilin yidhi waxaad garanaysaan caqligii hore cilmi u ahaa kam caaqilin caaqilin caalim caalimihi badanaa buu ku leeyahay caalim caalima ah alla caalimkaasi badana oo acyad madaahibuhu waddooyinkii risqiga uu u marayey oo dhani ay ka soo xidhantay wa jaahilin jaahilin jaahil jaahilihina badanaa buu ku leeyahay jaahil jaahila oo talqaahu aad la kulmaysid marsuuqan isagoo ilaahay arsaaqayo nin jaahila oo sida loo istinjaysta aan garanaynin badanaa buu ku leeyahay oo haddana baashii halkan un ka cunaya istinjadu way adag tahay moogtahay waliina baabkii soonka iminkaynu ku jirnaayey way adag tahay beri idil baa lagu rafaadi jiray istinjada waayo istinjada ragga barhkood waxay yidhaahdeen wa masale fudud maaha ragga barhkood waxay yidhahdeen ibta haddaad maydhi weydid maadan istinjaysanin salaadaadii waa ka kac bay yidhahdeen ragga barhkoodna waxay dhahdeen adoo sooman haddii biyo kaa taabtaan waada furtay de hadba bal wax garo ya masaladii way way way xidhantay kolka beri idil baa lagu doodayay bal fuqaha shaaficiya dib ugu noqda masaladu ma adko laakin waxa weeyaan waxba daahirkun maydh waa fuqaha shaaficiya waa kii duluca kolkay ka hadlayaan waad arki jirtay duluca dabada duluceega in la maydhaa muhima waa kay odhan jireen duluca imanka dhalinyartan yaryari maba garanayaan baa laga yaabaa duluca ya dabadu duluc bay leedahay kolkaa duluca haddaad maydhi weydid salaadaadi waa mooyi bay kuleeyihiin istinjadu ma sahlano nin jaahiloon istinjaysan garanaynin nin jaahiloon hadda ist- sida loo istinjaysto xataa aan garanaynin ayuu haddana ilaahay baashii u dhiibay wuu kuleeyahay oo baashii cunaya un kii caalimka ahaa ee wax kasta kala dhigdhigayeyna koob shaaha ma helayo ma soo xasilin karayo arrinkaa maad aragtaa wuxuu yidhi un haada aladii taraka alawhaama xaa'iratan wasayara alcaalima nixriir zindiiqa haada arrinkani waa caalimkan koobka shaaha aan helaynin iyo jaahilkan aan istinjaysan garanaynin haddana wax kasta haysta ma arkaysaa haadaa kani alladii ka weeyaan taraka ka dhigay alawhaama caqliga xaa'iratan mid wereeraysa caqligiiba u wereerayaa buu yidhi markaad aragta caalimkiiyo waxba waayey iyo jaahilkiiyo wax haysta caqligaagiibaa wereeraya buu yidhi wasayara waxa kaluu ka dhigay alcaalima ninkii caalimka ahaa annixriira ee wax dhuundhabayay bimacnaa masaa'ilka xalaalaynayey sindiiqan sindiiq buu ka dhigay gaal buu ka dhigay buu ku leeyahay caalimkii su'aalaha iyo masaa'ilka la weydiiye xalaalaynayey caalimka wuxuu nixriir ugu qaydayaa haddaad nin su'aal weydiisatid cilmiga oo tidhaahdid iga jawaab ninina dee wuu kuu xalaalaynayaayo su'aal xalaal ah ayuu kuu dhiibayaayo sideedii ah ninina su-aashiibuu kaa baktiinayaa su-aal baktiya ayuu kuu dhiibaya ayuu ka odhanaya wataa waa jawaab baktigii ku siiye ma arkaysaa bimacnaa jawaab saxa kuma siinin ama su-aashii inuu cilmi inuu wax garanayo ismoodo waxbuuna garanaynin caalimkii masaa'ilka xalaalaynayeyna zindiiq buu noqday buu yidhi arrinkaasaa ka dhigay almuhim haadaa baan uga jeednaa ismu ishaaraha muxuu haadaa u yidhi waaba macnawiye ismu ishaaruhu soo maxsuusun ma ahayn macnawibi waa ahaa waxan iminka uu tilmaamayaaye muxuu haadaayo ismu ishaaraha maxsuus muxuu meesha u keenay sababta ku kaliftu maxsuuska uga dhigay waxa weeyaan istiqraab idhaab wax lala yaaba meesha yaallo weeyaan wax lala yaabo ayaa meesha yaal culimada barhkood waxay yidhahdeen ninkan gabayaagii run buu sheegay oo ninka caalimkee gaaloobay waxa weeyaan isaga bay yidhahdeen isagaaba gaaloobay caalim buu ahaayo isaga gaaloobay bay yidhahdeen maxaa sababay kolkuu arkay culimadiiyo dee faqrigii haysto iyo juhaashiiyo bahashii ilaahay u tuulay ayuu is yidhi "War cilmiga bal iskaga tag malaha cilmigaa balaayada watee cilmiga ka orod buu siraalkii buu ku gaaloobay bay yidhahdeen culimada barhkoodna waxay yidhahdeen isaga ma ahayne wuu ka xikaayoonayaayo isagu ma gaaloobin ninkani arrinkan nin baa u jawaabay sidaynu horey usoo tilmaami jirnay ninkii yidhi kam min daciifin daciifin fii taqallubihi badanaa buu yidhi nin taag daran waa ganacsatadu say u badan tahay ma arkaysa ee ganacsatadu say u badan tahay waa wada maxay se wada sariir jiif ma aha way wada bukaan kam min daciifin daciifin fii taqallubihi badanaa kolkay meelaha marayaan buu ku lehay wax taag daran ya kaanahu min khaliiji lbaxri yaktarifu waxaad moodaa baddan gacankan carbeed inuu adduunka kasoo dhuranaya buu ku leeyahay ilahay baashi ugu deeqay kam min qawiyin qawiyin fii taqallubihi badanaa nin xoog badan buu ku leeyahay muhadabi ra'yi haddana maskaxduu leeyahay aad la yaabtay ee cilmiga canhu risqu munxarifun ilaahay haddana risqigii uu garab mariyey tabanaa kaasina buu ku leeyahay markuu intaa yidhi buu yidhi hada aladii dallanaa calaa ana alilaaha lahu fi lkowni sirun khafiyun laysa yankashifu arrinkani waa arrinka ina tusinaya ilaahay inuu adduunka ku leeyahay sir sir qarsoon sir qarsoon oo cidna aan u faydmaynin waa arrin ilaahay aynu ku rumaynayna buu ku yidhi ninkan dambe kan waa lagu gaaloobayaa buu yidhi soo maahayn caalimkan bilaa gaajoonaya iyo jaahilkan dhergaya waa lagu gaaloobayaa buu kani yidhi kaasina wuxuu yidhi waa ilaahay baaba lagu rumaynayaa waayo haddii caalimkun ilaahay wax u dhiibi lahaa dadku waxay moodi lahaayeen ka wax bixiya inuu cilmiga yahay ilaahayba inuuna ahayn bay moodi lahaayeen inuu cilmigu wax bixiyo iminka sidan maadiga dadku ay moodayaan inuu cilmigu wax bixiya la moodi lahaa taasina waxa weeye sifadii ilaahay rasaaqnimadii ood ilaahay ka leexisay ood meel kala dhigtay weeyaan ood meel kale u leexisay bay noqonaysaa waa khatar kolkaa ilaahay wuxuu yidhi kan lagu tuhmayey inuu wax helayo bal kan hadda ha loo diido si loo ogaado inuuna cilmigu waxba maamulaynin cilmigu inuuna waxba maamulaynin ee ilaah maamulaya inuu jiro imaamu shaafici laftirkiisu wuxuu yidhi wa min adaliili cala alqadaa'i waayo culimmadu way ka qayliday beydkan labadan beydoo kitaab ninkan inoo qoray waa laga qayliyey waa laga qayliyey wa min adaliili cala alqadaa'i wa kownihi bu'su labiibi wa diibu cayshi laxmaqi waxa ilaahay loo deliishada waxaa ka mid a ninkan caqliga badan ama caalimka ee gaajoonaya iyo kan maxaanku idhaahdaa axmaqa nacaska ee dhergaya ilaahay baaba loo deliishanaya waa ilaahay baa lagu rumaynaya shaafici baa ku odhanaya wa min adaliili cala alqadaa'i wa kownihi بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق وبركته كشنات كمال العناية هذه عناية دي سآد أدقوا عنايونيسي عناية لما يستيران هداد ماشي دونيسي إنات كينتو iyo tamyiisihi inaad soocdo akmala tamyiisin soocita ugu cajiibsan haddaad ninkan si cajiiba ugu cunaayooto ama aad doonaysid dadka kale oo dhan inaad kasoo dhex saarto ood ka dhigto calan dee calan wax caan ah aad ka dhigto ismishaaraad uma- u isticmaalaysaa ismishaaraad u isticmaalaysaa maxaa kamid a ka qawli lfarasdaq waa ninkii iyo gabaygan hore inuu soo marmarno dhowr jeer baan soo ishaaray هذا الذي تعرف البطحاء واطأته والبيت يعرفه والحل والحرم وهذا ما قرانيسا زين العابدين markii hishaam ibnu cabdilmalik uu yidhi arkan iyuu ahaa kanay dadku sidaa u ixtiraamayaan markii kacbada laga kala yaacay hishaam ibnu cabdilmalik oo khaliifkii idlaae ayaa xajarulasuti meel uu ka salaamo waayey markaasuu zaynulcaabidiin oon ummadda xilba u haynin waa la garanaya dee ninka cajiibka ahaa ayaa ku soo baxay ummaddii way ka kala yaacday kolkaasuu zaynulcaabidiin xajarulasuudkiibuu salaamay kacbadiibuu salaamay iyadoo caadiya oo ayna cidibe u dhoweyn kolkaasuu hishaam binu cabdilmalik wuu garanaya hadda ninkan zaynulcaabidiina wuxuu is yidhi dadkaa kaa raaciyo ninaan la geranayn buu ka dhigayo war kaniyuu ahaa buu yidhi wuu yasaya kani garan waagan maad arkaysa xataa su-aal haddii magacaaga la isweydiiyo ka warran meel magacaaga la isweydiinayo ma sharaf qiimaad ku leedaha ad u malayn magacaa magaciisiibuu weydiiyo kaniyuu ahaa buu yidhi hishaam farasdaq baa ag joogayo wuxuu yidhi hada aladii tacrifu albatxaau wad'atahu waalbaytu yacrifuhu waalxilu waalxaramu walaysa qawluka man hada bidaa'irihi alcurbu tacrifu man ankarta waalcajamu man haadaada aad leedahay waxba ku dhibi maysid buu yidhi ninkan waayo alcurbu tacrifu man ankarta waalcajamu ninkan aad is aad aad inkirayso carab iyo cajamiba way taqaanaa carab iyo cajami waa dadkao dhan baa yaqaan soo maahayn dadkiibuu ka yimid oo dhulkuna u yaqaanaa buu leeyahy ninkan aad garan laadahay adigu kolkaasuu yidhi haada kani haada muxuu haadaa u yidhi wuxuu doonaya waa kamaalu lcinaaya inuu dadkao dhan saa uga dhex saara ayuu doonaya uu ka dhigo mufrad calam ah waxaan la garan waayin inuu ka dhigu doonaya haada kan aad garan laadahay alladii ka weeyaan tacrifu ay garanayso albadxaau badxuhu dooxaasina waa yaqaanaa buu ku leeyahay ninkan dhulkaa yaqaana buu leeyahy ninkan aad garan laadahay badxadu waa garanaysaa wad'atahu joogsigiisa halkii uu ku joogsanayay ama joogsiga laftarkiisa wad'adu waa joogsiga halka cadka la saaro ama cagsaarka laftarkeegaa la yidhahdaa wad'ada waxaa kaloo loo yaqaanaa dakdiga culayska la saarana waa la yaqaanaa sida xadiidkii uu ahaa allaahuma shdud wad'ataka soo maahayn waa dakdi kaasoo kale kanna waa joogsigii haadaa kani aladii ka weeyaan tacrifu ay garanayso albadxaau ayaa garanaya wad'atahu joogsigiisa walbeytu beytkan uu salaamayaana uu garanaya walbeytu yacrifuhu beytkanina uu garanaya walxilu dhulka intiisa kale xilliga ihin oo dhanina way garanaysaa walxaramu xaramka o dhanina wuu yaqaanaa buu ku yidhi ninkan aad garan laadahay dhulkao dhan baaba yaqaana buu ku yidhi iska dhaaf dadkiiba iska dhaafo kolkaa kamaalulcinaaya ku jirta ma arkaysa haadaada mufrad calama buu ka dhigaye wa naxwu qawlihi shaacirkan kale qowlkiisuna waa noocaasa kale hada abu sgri fardan fi maxaasinihi beytka intiisii kale ayuu ka tegey baan filaya miyuu idin haleeshiiyey idinka may nuskadii bedeli jirtay malaha jariir binu cabdillahi buu ahaa baan filaya hada abu sgri fardan fi maxaasinihi qaybtiisii kalean ilowsanahay jariir buu ahaa laakiin haadaa ninkani abu sgri ninkii sgri lo odhan jiray aabihii weeyaan waa kamaalulcinaayo ninkan uu doonaya inuu dadka ka dhex saaro uu si toosa dadka u wada tuso haadaa kani buu leeyahay ma arkaysid aan dadba ragba ku jirin abu sakri abu sakri sakri aabihii weeyaan fardan wuxuu keli leeyahay fii maxaasinihi sharaftiisa sharaftaa cid kuwa helisaana ma jirta buu leeyahay waaba kelidii buu la taagan yahay banaanka kamaalulcinaaya ku jirta ma arkaysa haada wa tacriid ismu ishaaraha waxaa loo magacaabaa sarbeeb biqabaawati lmukhaatab ninkaad la sheekaysanaysid doqonnimo aad u sarbeebaysid haddaad istic- is- ismu ishaare adeegsatid waxaa laga yaabaa inay sarbeebe meesha soo gasho oo ad leedahay nacas baa tahay nacas baa tahay daa sarbeebtaasi inay ku jirtaana waa shay iska dhici karaya xataa kaanahu waaba isagoo laa yafhamu aan fahmaynin hayru lma- hayra almaxsuusi waxaan maxsuuska ahayn waxaan farta lagu fiiqin uu fahmayaa ninkani ma jirto waa ka qawlihi qawlkiisii waa farasdaqi iminka aynu soo maraynay laftarkiisa mooyaan muxuu yidhi farasdaq
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع
jariir buu la hadlaya kolkaa doqoniimuuna u ishaaraya ayuu sarbeebaya ulaa'ikadani waa maxay wuu abtirsaday farasdaq baa soo abtirsaday wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaa ma arkaysaa silsiladaa ma arkaysaa cidna aan ka qarsoonayn aabaa'i waa aabbayowgay buu yidhi waa abtirsiintaydii faji'nii adigu ii keen bimilihim abtirsiinta abtirsiin lamida bal ii keen buu yidhi idaa jamacatnaa markaynu iskugu nimaadno yaa jariiru jariiro almajaamic fagaaruhu kolkuu ina kulmiyo aynu isku abtirsanna eh bal abtirsiintaydi tu lamida ii keen buu leeyahay kolkaa ulaa'ikadaasinaad arkaysaa aabbayowgu isagu macnawi ma ahayn wixii uu soo tiriyey ma wax muuqdaa aabbayowgu ma wax maxsuusoo la arkayaa abtirsiintaada miyaa la arkayaa awowgaagii shanaad maan arki karnaa iminka haddaad noo sheegtid cid alla cid arkaysaa ma jiro ismi shaaraha waxaa lagu yaqaanay maxsuuska haddaba ulaa'ika korkuu yidhi uu uu abtirsiintiisii maxsuus ka dhigay wuxuu ishaarayaa inuu inuu inuu jariir nacas yahay waayo adigu maxsuusun baa taqaanaayo macnawigii baan maxsuus kaaga dhigaya qalin fal weyn baan wax kugu qorayaaye faham buu leeyahay ulaa'ika kuwaasi aabba'i waa aabbayowgay ee faji'nii ii keen bimilihim iyagoo kale idaa jamacatnaa markay ina jamciso yaa jariiru jariirow almajaamicu majaamicdu yaa jariirtan laftarkeega xarfunidaha laftarkiisa sidaynu soo barannay nacasnimu ku ishaaraya jariir wuu la taagnaaye muxuu yaadii baciidka ugu sheegay inuu maskax la' yahay ninkay waxu dhiman yihiin so kor looguma dhawaaqo in in sharay loogugu dhawaaqaad mudanta waa laba nin oo iscaayaya weeyaan ma isku naxayaan waa laba nin oo iscaayaya markii dambe laakiin jariir baa guulaystay dee mar kasta jariir afartan gabayaabaa mar qura ninkaa isku soo taagay jariira afartan gabaya waa arbaciin shaacir arbaciin shaacir toddobiyo soddon baa isla markiiba isdhiibey markay gabayga isku tiriyeen toddobiyo soddon baa isdhiibey saddex baa kusoo hadhay jariirkan ninkani wuxuu ahaa farasdaqani saddexdii kusoo hadhay buu kamidka ahaa saddexdii kusoo hadhay buu ahaa saddexdii gabayaa ee kusoo hadhay ayuu ninkani nin kamida ahaa uu ka hor dhintay intuu ka hor dhintay bay culimadu garan waaye ma bil buu ka hor dhintay ma afar muddo kooban bay sheegaan markuu jariir dee noolaaday uu ninkii dee aadka ay isku caayi jireen uu ka hor dhintay ayuu jariir gabay cayo ah markuu geeriyooday ayuu ku sagootiyey markuu gabay cayo ku sagootiyey dhexda kolkuu marayo ayuu isqabtay oo armaanta maadaamuu geeriyooday kadaa buu yidhi wax kastaba kolka adduunkaa isku kiin soo mare kolkaasuu baroordiiq u sameeyey alla geesii baa geeriyooday buu gabaygiisii ka bilaaba filaya baroordiiqdii buu ku daayey akhdal baa isaguna dee farasdaq la socdayoo xaggan kaga soo qabtay akhdalna isaguna intaa muddo aad u kooban kadib buu dhintay arbiciin yowm meelaha kadib buu akhdalna dhintay akhdalna gabay buu sameeyey kolkaa ninkani akhdal laakiin wuu caayeyo isaga cayi buu ku sagootiyey hadalkii dambe kama noqonin waayo akhdal si aan la filaynin buu ninkan jariiro iskugu soo taagay kii oon baddaba ku jirin unbuu akhdal farasdaq soo raacay waayo farasdaq jariir wuu caayeye akhdal miyuu caayey ya ku adan dilin oo ku dilayuun ka warran kaa dishay hadduu ku dilo waad qaadanaysaa dee waxba baad ku dhufatay laakiin kan adan dilin maxaa meesha keenay goobta maxaa keenay kolkaa isaga caydii buu ku sagootiyey ulaa'ika kuwaasi aabba'i aabbayowgay weeyaan ee faji'nii bal hadda ii keen bimilihim iyagoo kale idaa jamacatnaa markay ina kulmiso yaa jariiru jariirow almajaamicu fagaaruhu markaan fagaarooyinka iskugu nimaadno aynu isku abtirsanne bal abtirsiintaydoo kale ii keen buu yidhi ka toddobaad wa tambiih baraarujin weeyaan calaa ana almushaara ilayhi kan farta lagu fiiqaya almucaqaba ee lala cidhbiyey biawsaafin awsaaf lala cidhbiyey jadiirun inuu mudan yahay liajli tilka alawsaaf awsaaftaa aawadeed inuu u mudan yahay bima yudkar waxa la sheegayo bacda ismi ishaara ismul ishaaraha kadib halkan aan kuu sheego saddex arrin baa meesha wada yaala horta sifaa meesha taalla sifooyin awsaaf baa meesha taalla awsaaftu way ugu horraysaa ee la soco awsaaftu way ugu horraysaa waad haysaa soo mahayn ismu ishaaruhuna wuu ku xigaa ismu ishaarahaana war cajiiba ayaa ka dambeeya haddaba ismu ishaaraha waxa ismu ishaare markaasoo kale loo magacaabaa ama loo cibaareeyaa waa in la isku tusiyo ismu ishaarahani inuu mutay waxa ka dambeeya warkaa cajiibka ee ka dambeeya inuu mutay sifooyinkii ka horreeyey aawadood inuu ku mutay iminka aayaddan qur'aanka eeg ulaa'ika calaa hudan min rabbihim ma arkaysaa ulaa'ikadaa soo qaado isagu ilaahay ulaa'ika muxuu ka dambaysiiyey calaa hudan soo mayn hanuunku hanuunkani muuna cajiib ahayn ama wa ulaa'ika hum almuflixuun ulaa'ikadaa kale maxaa laga dambaysiiyey almuflixuun miyayna cajiib ahayn waa cajiib haddaba ismu ishaarahaasi wuxuu mutay waxa ka dambeeya ee hanuunka ama iflaaxa ah ee guusha ah waxa ayuu mutay muxuuna ku mutay sifooyin ismu ishaaraha ka horreeya sifooyinka ismu ishaaraha ka horreeya waa maxay aladiina yu'minuuna bilgayb wayu eeg iimaanka qaybka la rumaynayo maxaa ka dambeeyey wayuqiimuuna asalaa salaada la tukanayo haye wa mima razaqnaahum yunfiquun intan yar ilaahay kuu dhiibeed wax ka bixinaysid waladiina yu'minuuna bima unzila calayk qur'aankan lagugu soo dejiyey rumeeyeen wamaa unzila min qablik kitaabtii kaa horreysay rumeeyeen kitaabtii kaasii horreysay ay iyadana rumeeyeen ma arkaysaa waxaa jiray maxaan ku idhaahdaa ismu ishaarahaasi waxaa ka dambeeya ayuu mutay wuxuuna ku mutay waxaa ka dambeeya sifooyinkaa ka horreeya aawadood sifooyinkaa hor iminka ilaahay inoo sheegayo subxaanahu watacaala hadday tahay sifooyinka iimaanka keybka salaadaa la tukanayo zakada sifooyinkaa aawadood ayuu ku mutay ismu ishaaruhu waxa ka dambeeya ee hanuunkaa ama guusha ah ismushaaruhu noocaasoo kale u ishaaraya halkan oo kale ulaa'ika calaa hudan min rabbihim wa ulaa'ika hum almuflixuun wa ulaa'ika kuwaasi hum almuflixuun iyagunba guulaysanaya waad fahantaan u malaynaya wa kasiiranna waxaad u badan ayaa yushaaru la ishaaraa ila alqariibi ka dhow gayri lmushaahadi aan la arkaynin biishaarati lbaciid shaygu hadduu kuu dhow yahay laakiin indhaha aadan ku haynin baciid baad ka dhigaysaa tanziilan waxaana la dejinayaa lilbucdi ka fogaanshaha can ilcayaani aragtida uu ka fogaaday mansilata albucdi fogaanshaha mansiladiisii can ilmakaan uu ka fogaa naxu dalika ta'wiilu maa lam tastic calayhi sabra dalika kaasi ta'wiilu maa kii ta'wiilkiisa weeyaan lam tastic calayhi ay- aydaan awoodin aadan awoodin sabran inaad ku sabirto daalikadu waaba kan ag yaalle maadaamu dee ta'wiilku wax la arkaya uuna ahayn baciid baa laga dhigay dalika aniga kitaabkaygan yari wuxuu khalday raqamka kowga ah oo idiin qabtay suurat albaqara aayata shanaad falmushaaru ilayhi bilulaa'ika hum almuttaquun sow ma odhanin suuratu luqmaan sow maaha kaas weeyaan kaa hum almuttaquun hum almuflixuun bay ahayd in- inuu inuu inoo qabto iska dhaaf almabxath asaabic waa mabxathkii toddobaad fii tacriifi almusnadi ilayhi bilmawsuuliya musnadun ilayhigaana la macrifaynaya ismi mawsuul baana lagu macrifaynaya yu'taa waa lala imanayaa bilmusnadi ilayhi waa lala imanayaa isma mawsuulin ismi mawsuul isagoo ah lala imanayaa idaa tacayana markuu caynoobo dariiqan dariiq markuu u caynoobo liixdaari macnaahu macnihiisa xaadirintiisa ka qawlika waa odhaahdaada oo kale alladii kaana macanaa amsi saafara idaa lam takun tacrifu ismah nin aadan magiciisa garanayn baa jo- ayaa jira magiciisaba ma garanaysid ninka aadan magaciisa garanaynin laakiin shalay buu idiin yimid keliya maxaad ku garanaysaa dee silo imaatinkii shalay idiin yimid keliyaad ku garanaysaa maxaad odhanay kolkaa ism mawsuul baad ka dhigiyo alladii kaana macanaa amsi kii shalay inala joogay saafara socdaal buu u baxay alladii maxaan ism mawsuul uga dhigay dee dariiq kale aanan garanayn ismigaa mawsuulunba tacayuna ismiga mawsuul mooyaane dariiq kaleo ku macrifeeyo ayaanan garanayn amaa idaa lam yatacayan hadduuna caynoobin dariiqan dariiq hadduuna u caynoobin lidaalika kaas fayakunu wuxuu ahaanayaa liqr- liakraadin ujeedooyin ukhraa kale akraad kale ayaa meesha soo galaysa kow minhaa waxaa ka mid ah tashwiiq waxaa laga yaabaa ismi mawsuul in musnadun ilayhiga laga dhigo sababta ismiga mawsuul looga dhigayna waa jacaylgelin waxbaa lagu jacaylgelinaya tashwiiq jacaylgelin baa lagugu samaynaya shay baa lagu jeclaysiinaya wadalika kaasi fiima idaa kaana markuu yahay oo kale weeyaan madmuunu silati silada madmuunkeegu xukman qariiban xukum qariiba haddii madmuunu siluhu xukum qariiba uu yahay ka warran siladu ismiga mawsuul siladiisu siladaasi hadday arrin cajiiba tahay ka warran waad ka jeclaanaysaa waa ka qowlihi ninka gabayaaga ah qowlkiisa muxuu yidhi gabayaagaasi والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادين waladii maxaa aladii looga aladii maxaa loo yidhi la soco hadda waa jacayl gelin waxba lagu jeclaysiinaya waayo silada ayaa xaarat alberiya ah waana marki doontaa waladii ka xaarat ay ku wareertay alberiyatu makhluuqa oo dhani waxay ku kala jabeen fiihi dhexdiisu xayawaanun xayawaan weeyaan mustaxdathun la abuuri doono min jamaadin jamaad laga abuurayo makhluuq oo dhani waxay ku kala jabeen wax xaya- xayawaan yaroo jamaad laga abuurayo haddaba waladii markaynu nidhaa ismigaa mawsuul waxaa ismi mawsuul looga dhigay waxa lagu jeclaysiinaya wax soo socda khabarka ayaa lagu jeclaysiinaya oo see lagu jeclaysiinaya xaarat ilberiya siladaa ayaa khabarka ku jeclaysiinaysa markaad xaarat ilberiya tidhaha makhluuqii oo dhan baa wareero iskhilaafay makhluuqii oo dhan baa iskhilaafay markaad tidhaha waladii xaarat ilberiya makhluuq oo dhani waxay isku khilaafeen inaad ogaato maadan jeclaanaynin makhluuq oo dhani waxay isku khilaafeen inaad ogaato waad jeclaanaysaa tusaale yar baan ku siinaya iminka haddii masaajidkan la qadar allah hadduu ilaahay masaajidkan khilaaf ka rido ay culimmadu iskhilaafto ay ama laba wadaadoo yaryar iskhilaafaanba waxaad dareemi kartaa khilaafkaa dhacay xataa dad muctabara maaha waa dad yaryar baa iskhilaafay oon muctabar ba ahayn khilaafkaa dhacay sababtuu ka dhacay inaad ogaataa dareemaysaa waa isku kalifaysaa masaajidkii waa laisku laayey maxay ku dhacday maxaa la isku haystaa ha naloo sheego eeg waa laba nin oo keliya welibana caruur ah ayaa iskhilaaftay la soco hadda waxaad iiga warantaa haddaba adduunkoo dhani wuxuu ku ka- ku kala ku kala jabay ka waran waxaa adduunkoo dhani ku kala jabay inaad ogaato maadan jeclaanaynin markaad xaarat ilberiyatu fiihi halkaa markaynu marayno waad jeclaanaysaa waxa adduunkoo dhani ku kala jabay inaad ogaato waladii ka xaaraday xaaraday ku wareertay alberiyatu makhluuqu fiihi dhexdiisa makhluuq oo dhani ku ku wareeray warbaljoogay waa maxay waxaa makhluuqu ku kala jabay waa xayawaanun mustaxdathun min jawaadin jamaadin xayawaan yaruu ilaahay ka abuuri doono jamaad xayawaankaasi waa maxay way isku khilaafeen culimmadu waxay yidhahen waa insaanka insaanka kolka qabriga lagu rido uu baaba'o uu caro noqdo ilaahay suu dib usoo aro abuuri maayo dee bacigaasu adduunku isku khilaafeen bacsiga oo gaalada waxaynu garanaynaa qur'aanka intaan aayadood ay odhan jireenun a idaa kunaa turaaban wa cidaaman a inna lamabcuuhuun arrima dib baa naloo soo noolayni ma qabne eh gaaladu waad aragtaa say u diidayaan macaraa dib loo soo noolaynayaa bay leeyihiin muslimiintuna taasay rumeeyeen oo waxaa la yidhi kolkaa carrada la noqdo ilahay baa dib kuu soo abuuraya subxaanahu watacaala kolkaa makhluuqutay ku kala jabeen waa insaankan baa la yidhi waa xayawaanu noole mustaxdatun laga abuuri doono min jamaadin jamaad insaankanba weeyaan culimada barhkood waxay yidhahdeen shimbirtii hindiya aan kaga warramaynay ma garan waa shimbirta laftarkeegii bay yidhahdeen sharaxa laakiin halkan insha allah talkhiiska dib ugu noqday isagaad ka helaysiina waladii ka xaalad ay ku wareertay alberiyatu makhluuqu fiihi dhexdiisa xayawaanun xayawaan noole weeyaan mustaxdatun laga abuurayo min jamaadin jamaad wa minhaa waxaa ka mid a waa ka labaade ikhfaau lamri markaad amarka qarinayso can gayri lmukhaadab cidan mukhaadabka ahayn kolkaad ka qarinaysid amarka waa maxay tusaaluhu waa ka qowli shaacir gabayaaga qowlkiisa oo kale muxuu yidhi waakhadtu maa ajaada alamiiru bihi waqadaytu xaajaatii kamaa ahwa waakhadtu anigu niyaho waxaan qaatay maa ajaada alamiiru bihi wixii amiirku uu iigu deeqay waakhadtu waxaan qaatay maa kii baan qaatay jaada alamiiru bihi amiirku uu ku deeqay waxalla wixii amiirku uu ku deeqay ma garanaysaa anaa isku raray baa tidhi haddaba maadaasi waa ism mawsuul maaha waakhadtu ma maadaasi waa ism mawsuul maadaa ismiga mawsuul ah maxaa ism mawsuul meesha loo keenay waxaad qarinaysaa wuxuu amiirku ku siiyey akhadtu ma acطaani wuxuu isiiyeyba waan qaatay waad qarinaysaa ujeeddaad ka leedahay hadduu waxani wax weeyiin yahay oo lagugu damcayo dee iska qarso hadduu waxani wax yar yahay oo lagugu ceebaynayo haddaad wax yar qaadatay dee iska qarso iyadana ujeeddaa keenaysa kolaba qarinta waakhadtu waxaan qaatay maa kii jaada alamiiru amiirkuu ku deeqay bihi isaga waqadaytu waxaan dhammaystay xaajaatii baahidaydii waan dhammaystay kamaa ahwaa sidaan jeclaa baanan u gutay alla ilahay baahidaydii sidii aan jeclaa un baan u gutay buu ku yidhi kamaa ahwaa maadaasina waa ism mawsuulo sidaad jeclayd waa maxay iska qarsadee iyadana sidaad jecesheed wax u gudatay iska qarso labada meeloodba ismi mawsuul baa ku jira ismiga mawsuul waxaa loo cibaareeyey ikfa weeyaan dadkaad ka qarinaysaa arrinka wixii lagu siiyey iyo saad jeceshahayba dadkaad ka qarinaysaa wa minhaa waxaa ka mid a atanbiih baraarujin calaa khaa khata'i ilmukhaatab ninkaad la hadlaysaa inuu khaldan yahay kolkaad doonaysid inaad u sheegto ismi mawsuulun baa loogu sheegaa ismigaa mawsuulun baa munaasiba kanaad la hadlaysaa inuu khaldan yahay kolkaad caddaynaysid naxwo ina aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysiin min duuni illaahi ilaahay sokadiisa cibaadun waa addoommo amhaalakum idin amhaalukum idinkoo kale ah kuwanaad caabudaysiin waa addoommo idinkoo kale ah haddaba ina aladiina tadcuun kolkuu ilaahay leeyahay kuwaad caabudaysiin ilaahay sokadiisa waa addoommo idinkoo kale ah kuwaad caabudaysiin kolkaad tidhahda ilahay sokadii ka warran inaad khaldan tahay maanan lagu caddaynaynin waa ilaahay sokadii ilaahay waxaan ahayn baabad caabudaysaaye khalad cad weeyaan oo faadixa welibana ina aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysiin min duuni illaahi ilaahay duunkii cibaadun waa addoommo amhaalakum idi amhaalukum idinkoo kalea addoommo aan hal la haysanin ayaad qacmaha u taaganaysiin waa cajiib wa ka qowli shaacir waa gabayaagan qowlkiisaoo kale ah muxuu leeyahay gabayaagaasina
إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا ina aladiina kuwa tarawnahum aad u aragsan tihiin ikhwaanakum walaalihiin yashfi waxa caafimaadinaya haliila suduurihim laabtooda ololaysa an tusracuu in laydin wada laayo inaad wada geeriyootiin bay ku bogsanayaan inay ku farxayaan haddaba la socoba gabayaagani wuxuu yidhi ina aladiina kuwa tarawnahum ikhwaanakum war kuwan aad walaalaha ka dhiganaysiin iyaga waxa caafiyaya inaad wada geeriyootiin geeridii inay ku farxayaan idinku maxaad ka dhigateen kolkaa walaalbaad ka dhigateen sow maahayn maydaan ku khaldanayn walaal ka dhigashada kolkaa dee waa bayaan waxaa laysku bayaaminaya maxay tambiih calaa khata'i ilmukhaatab waad khaldantahoo walaalbaad ka dhiganaysa geeridaadana uu ku farxaya waad khaldan tahay bay ka dhigan tahay cibaarada ismiga mawsuulun baa caddaynaysa iminka khaladkaa is siladiisa ismiga mawsuul ay wadato taa un baa caddaynaysa wa minhaa waxaa ka mid a atambiih baraarujin calaa khata'i gayri ilmukhaatab ninka lala hadlayo nin aan ahayn inuu khaldan yahay kolka la caddaynayana ismi mawsuul ninka lala hadlayo inuu iminka khaladkiisa caddaynayni soo maahayn kaa lala hadlayo ku aan ahayn oo xidhiidh lale kaasi kolkuu khaldan yahayna ismi mawsuul baad cibaaraynaysaa maxaa ka mid a waa ka qowlihii gabayaagan oo kale ina alatii zacamat fu'aadaka man laha khalacat hawaaka kamaa khalacta hawan laha إن التي زعمت فؤادك من لها خلعت هواك كما خلعت هوا لها ina alatii tii zacamad sheegatay fu'aadaka qalbigaagu ma lahaa inuu ka daalay war tii ku odhan jirtay qalbi ma jacaylkaagiiba iga daalay ma garanaysaa buu ku yidhi inantii ku lahayd jacaylkaagii wuu iga daalay hee khalacad waxay siibtay hawaaka jacaylkaagii ayay siibtay kamaa khalacta saad u siibtay hawan lahaa jacaylkeegii inantii jacayl la-aanta kugu caayi jirtay imaa ima jecelidda ku odhan jirtay imika iyaduna jacaylkii siibtay kolka eeg awel hore maxay kugu caayisay inantaasi ima jecelid bay kulahayd sow maahayn dee maadaamay iyadu ku jeceshahay adna adan jeclayn adigaa mukhaadaba sow maaha dee kayrkaa oo iyadii ihi mayna khaldanayn iyada iyadaa khaldan adna ma jeclid iyaduna way ku jeceshahay dee iyadaa khaldan waana hayrulmukhaatab iyadu oo ninkanaad la hadlaysa adigu tii adigoon jeclayn ku jeclayn ayuu ku yidhi imikay ku nacday dee markii horeba way khaldanayd marka horeba adu maadan jeclayne marka horeba way khaldanayd bay ka dhigan tahay waa taasina tanbiih calaa khata'i hayri lmukhaatab wa minha waxaa kamid a tadiimu tacdiimu shani lmaxkuumi bih khabarka shanigiisa haddii la weyneynayo khabarka haddii shanigiisa cajiib laga dhig maxkuumu bihigu soo khabar ma ahayn maxkuumu bihigu waa khabar dee musnadka inuu ina yidhaha bay ahayd iminka maxkuumu bihi waa waa usulu fikiye ina aladii wa minha waxaa kamid a taxkiimu shani tacdiimu shani lmaxkuumi bihi maxkuumu bihiga shanigiisa marka aada loo weyneynayo ayaa ismi usulla cibaareeya waa ka qowla shaacir gabayaaga qowlkiisa إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول إن الذي كبوك يري سمك لسي السماء سمدك لسي سمدك تاغي أيا بنى لنا أنك نور لسي بيت قري دعائمه تيركيسو أعز وحكستأك عزي بدنه وأطول أينك وأوينه أركا كسمد تاغي أيا أنك نور لسي بكله بيت eeg ka samada taagay baa la tiri arkaysa in ladii samaka albanaa ka gurigaa samada a dhisay ka samada dhisay samadu wax weyn sow maaha ka samada dhisay kolkaa tidhaha ka samada dhisay he wuxuu kuu dhisayaan ama wax sahlan ba khabarkii weeyaan wuxuu kuu dhisayaae kaasaa tacdiiminaysaa dee kii samada dhisay baa annaga wax noo dhisay kolkaa tidhaahdo waxaanu kuu dhisay wax sahlan maaha waayo samaduba soo dhisay odogey waa ilaahay kii samada taaga annaga noo dhisay buu kuleeyahay guri waad garanaysaayo nin deeqsiihi hadduu maanta wax kuu dhiibo oo lagudhaa muxuu kuu dhiibay war dee kii wixii aad ogeyd dhiibay ayaan maanta u tegay waxaa ii dhiibay baad odhanaysaa waxaad ogeyd ma sheegaysid haddaad doonto waxaagan waxaaganaad tacdiiminaysaa wuxuu dhiibi jiray aad garanaysaa maxaad u malayn baad odhanaysaa wuxuu dhiibi jiray ayaa taqaanay sow maaha dee kan maanta annaga beydka noo dhisay cirkuu dhisay baad leedahay waa waxa weeyaan jariir jariir iyo farasdaq waa kuwiis caayiya ma garanaysaa sow jariir maaha inaan isku abtir farasdaq sow maanaan isku abtirsanno waa jawaabtiisii ina aladii ka sama ka dhisay asamaa samada intaa lee ka dhisay ayaa bana lana annaga noo dhisay beytan guri dacaa'imuhu tiirarkiisu acazu wa atwalu wax kasta ay ka cizisan yihiin ay ka casiisan yihiin ayna ka waawen yihiin haddaba gurigan maad garanaysaa gurigan ma guri caadiyaad moodaysaayoo la galo waa sharaftii abtirsiimihii weeyaan abtirsiintii weeyaan allahaa samada taagay ayaa abtirsiinta iyada sameeyey buu ku yidhi de abtirsiintaasi ma wax sahlan ba iyo abtirsan miyaad odhanaysaa kaa ilaahay abtirsiintiisa sameeyey ku kasta hadda uu sameeyey gaar buu halkan kugu sii tacdiiminaya wa minha waxaa kamid ah tahwiil markaad tahwiilinaysid wax waxbaad weyneynaysaa tahwiil shidaad gelinaysaa tacdiiman waa weyneyn aw taxqiiran ama waa xumayn tacdiim iyo taxqiir tacdiim ama waa tacdiiminaysaa waxbaad aad usii weyneynaysaa ama waa taxqiir oo waxbaad yasaysaa kolkaana maxaad samaynaysaa de is mawsuul baad cibaaraynaysaa fahashiyahum min alyami maa hashiya fahashiyahum waxa ku habsaday min alyami xagga badda waxa kaga habsaday maa khashiyahum wixii ku habsaday wixii ku habsaday maa laynoo sheegay xagga badda waxa kaga dhacay wixii kaga dhacay baa lagu yidhi ismiga mawsuul wa maagae maxaa lagaaga qariyey waa tahwiil caqligaagan ayaan suuraysan karayn weeyaan sheekhow hadduu ilaahay kuu caddayn lahaa wax caqligaagan ka weyn musiibo caqligaagan ka weyn baa ku dhacday waa tahwiile ma arkaysa tacdiim